shirkadahani waa laba shirkadood oo shirkadaha shirkado ganacsi ah mid waxay gacanta ku haysaa airboorka oo waxaa la yidhaha favori midna waa shirkad ganacsi oo waxay gacanta ku haysaa dekeda labada iloo dhaqaale ee wadanka uu leeyahay wey waayahay labadoodu ma isku xilli bay qabteen shaqooyinkan ay ka hayaan airportka iyo dekeda mise way kusoo kala horreeyeen way kusoo kala horreeyeen waa tahay marka waxaad u gudbiseen inaad la xisaabtantaan wayna diideen maxay ku sababayeen taasi waxay yidhahaan shirkado ajnabi baa nahay hanti dhowr nama baari karo wadankan annagu waxa weeye shirkada ajnabi aana annagana waxaan idhi in waxaad haysaan gacanta ku haysaan waa dhaqaalihii wadanka ilihii dhaqaalaha waa in la idin baaraa waana way ka way ka biyadiideen waayahay muddo intee lag bay hayeen marka shaqadan min sanad midna sanad iyo bar bay haysaa adigu laba sano midna sanad iyo bar bay haysaa midna laba sano wax yarnimo bay haysaa midoodna weli ma la xisaabtanteen maya waa gartay marka maxay qabtaan oo ay airportka u qabtaan yayse ku tiirsan yihiin oo ay wada shaqaynta udhexaysaa dhinaca dawladda wallahi dee waxa weeye midna airportka haysaa oo ah jida laga duulo lana soo dego midna waxay haysaa dekedi oo ah meesha maraakiibta xamuulka ah ama ka dhoofaan ama soo galaan waa gartay waa gartay marka muddadii ay hayeen shaqooyinkan airportka iyo dekeda dhaqaalaha kasoo xarooday ma la garan karaa inkastoo aad sheegtay inaysan jirin cid la xisaabtantay mar haddaanan la xisaabtamin ma garan karaa anigu xisaabtii iyo baarayaasha aan u diray bay soo diideen waa gartay marka ma wasaaraday ku xiran yihiin dawladda yay wada shaqeyn udhexeysaa iyo iyaga wala wallahi ma garanayo aniga kulley shaksiyan xasiiskii wada shaqayntiisi bay diidaan baarlamaankaad u gudbiseen muxuu idinka yidhi baarlamaanka arrintan baar baarlamaanku waxa weeye qaraar buu ka soo saaray bisha waxaana kolley la gudagelayaa ugu dambeyn bisha februaayo shan iyo tobankeeda sidaa laga ii sheegay markaas kalfadhi ayaa laga yeelanayaa a oo ah micnaha e wixii laga yeeli lahaa tilaabadii laga qaadi lahaa waa gartay bal waxaad marka iga warantaa xubnaha kale ama laamaha kale dawladda cidaad kala xiriirteen ama idinkala soo xiriirto sida arrintan ay usoo baxday amar diidada ah inaan la xisaabin karina may anigu warbixintayda baarlamaankaan ugudbiyaa iyagaan ugudbiyey wadanku waxa weeye hanti dhowrista heer caalami uu qaatay in la hanti dhowro lana isticmaalo habka heer caalami oo ah barlamentarian baarlamaanta xogka in loo gudbiyo warbixin la siiyo halkaa waa sidaas wey ma shirkadahan labada ah ee favori iyo albayrak oo keliya mise shirkado kale noocan oo kale ah oo iinan la soconin hantida ama ilaha dhaqaale ay ka shaqeeyaan dhaqaalaha kasoo galo ayaa jira labada shirkadood oo hadda ilihii dhaqliqabasho ee qaranka gacanta ku hayo waa labadaas wey labadaasina way diideen wada shaqeynta waa gartay kaba soo qaadba ee shirkada albayrak oo iyadu gacanta ku haysa maamulka dekeda weyn ee muqdisho waxaad bal iga warantaa waxyaabaha sida gaarka ay uga qabtaan halkaasi waxa weeye laba arrimood baa jirta airbor marka dekeda marka laga shaqeynayo saddex line baa loo shaqeeyaa oo mid waxa weeye customka oo wasaaradda maaliyadda ka taagan iyo boort authority-ga oo iyaga ka taagan oo waxa weeye badeec nooca badeecadda ah iyo waxa ay tahay dukumeenti ay ku qoran tahay baa laga rabaa customka loo gudbiyaa customka wuu canshuuraa iyaguna lacag bay ka qaadaan oo ah inta lagaajada inta marka ku taagan yahay meesha inta shixnadu ay ku jirto containerku ay ku jirto dekeda nooca caynkaas waxaa xigaya marka turbatari oo jeegareynaysa turbataari waxay isla jeegaraynaysaa customka warqadihiisii canshuurta iyo nooca badeecadda warqad taalishid la yidhaahdo ayay isla jeegaraynaysaa markay isla jeegarayso oo miisaankii la saaro ayaa gaarihii xamuulka sidisaa ku baxaya markuu soo gelayana isagoo faaruquu soo gelaya dekeda marka waxa weeye boort authority-ga ama maamulka dekeda oo gacanta hadda ay shirkadaas ku hayso iyo customka oo wasaaradda maaliyadda iyo turbatariada saddexdaas saddex bis ayaa loo jeegarayaa waxa weye maamulka meesha ka dhacaya inagu marka warqaduha aan isu jeegarayn lahayn dakligii ama net incomekii ama sidii wax meesha usoo galeen ama sida ay ku baxayaan ama sidii soomaaliya dawladeeda iyo shirkada gacanta ku haysaa ay u wadaagi lahaayeen waxa meesha soo galay waxa ay yihiin serviceka meesha lagu qabtay hawsha yadii baarista ahayd oo sanadlaha ahayd bay ahayd inaan ka qabano xisaab xirkii eegno qarashaadkii eegno muxuu ahaa wadaagii muxuu ahaa brofitka aanu eegno ayaa ayaa la doonayaa waa gartay marka haatan way diideen inay afcad idinku diidaan inaad la xisaabtan ku samaysaan shirkadahan ma heshiisyo horey loola galaybaa oo macnaha waxaa ruksada u haystaan inay maaragtay diidi karaan heshiis hore oo waxaa jira boqolkiiba konton iyo shan in dawladda soomaaliya yeelato boqol kiiba afartan shanna heshiiskaasi uu shirkad yeelato weli xitaa heshiiskaasi heshiis dhaqan galay oo inagu heshiiska heshiisyada ganacsi iyo kan maaliyadeed inaan diiwaan gelino wey xafiiskayga lama keenin waanu maqalay in heshiiskaasi jiro welina inagu sharciyadiisi maynaan arag baaris baan ugu tagnay maadaama ay ila daqli gacanta ku hayaan iyana ma aana suuro gelin in aan hawshayda ka qabsano